koo kalay oo hargeysa ay ku waabariisatay dareen colaadeed iyo dhiillo hor leh
taasi waxay ka dhigan tahay waa habeeno dhiiladu ka dhaxaysa aadmiga dhulka iyaga u hoydo doobadii hargeysiiyo dhubatiyo nugaaliyo ilaa dheegi waamay saxan tahay dhibaatadu waa habeeno dhiiladu ka dhaxaysa aadmiga dhulka iyaga u hoydo dhiisacabka leedkiiyo dunta qorigu way wehel dhanka kalena maasada bal inay dimbidow halka looga soo dhacay soomaali dhugataan dayalsiga u diidoon dhaliisheeda hoose iyo dhaawaceeda halista ah farta ugu dhoweeyoon dhiirigelinta heesaha dhawaqa ugu dhaashee intay daysu dihin tahay dhegahay ammaaneen taasi waa ma dhaqatada taasi waa ma dheragtada taasi waa ma dhigatada taasi waa ma dhooyada i dhararun meeshan ka dhaqaati leeyahay goormaa la dhuuxaa hadaldhaaya leeyahay goormaa nin dhiidhigay dagaqabo la doodaa goormaa la dhuuntaa goormaa la dhaqan yahay goormaa la dhaafa laga dhiga adeegaa oo ay hunkaaliyo xabadda caysa noqotaa goormaa dhibaatada deef lagu xasuusta waa habeena dhiladu ka dhaxaysa aadmiga dhulka iyagoo u hoydo dhuda waxay dhudi xalay tidhi maraydaan xaweyskii ka furaysay dhooma dheeha dheeha geeldhaha oo ka jira dhibaatada ama kara kudhaashada dhisadeeda subaga ama dhaada weylaha sacadiinla weeraha ama kaba dhaqaaqdee ha ku dhaadan xoolo dhulka iyagu lahaan jiray marti dhowrsan baa timi gubadkay ku dhalatoo dhuumashaa habeenadan beesha lagu dhex maraya waa habeena dhiiladu ka dhaxaysa aadmiga dhulka iyagoo u hoydo waxaa daarka soo dhacay damcoodna leeyahay dhaqdhaqaaqa cadowgaan dhaayaha ku hayna waa habeena dhiiladu ka dhaxaysa aadmiga dhulka iyagoo u hoydo dharaarayna soo maray shantoo dhan la saayo ku ekayd dhibaatadu inta dhiga lageystiyoo xadcaymo maqashe dharaarayna soo maray labadii isrugataba mid kaloo dhex taagan meeshu qobay waa dhirnimada ka dhaqaaqa odhan jiray inta badanna waa dhaxal taariikhdu dhigaysa dharaarayna soo maray ma dhisnaa la odhan jiray dawladani mid daantiyo dhaqdhaqaaq la jecel yahay lasoo dhaafiyo waa nabad sheekadii ahayd deeg walla laguma soo dhaco waa dharaaraya agoon ka dhammaanagtaydiyo dhacdo waayaheedaba ninka soo dhagaystaa dhabanada la haystee dhowdhowdiyaa yidhi uma dhicin caduur weli sawtan dhabaqdi xaaja hadaqloo isdhaarsaday sawtani nin dhoofoo dhayal kaga maqnaayo nin ilaa bidkeedii dhegxumadu damqaysiyo dhowaan xoor ugi shalay dhindhamada sadmoodiyo dadig iyo carruurtan ku bawooday dhallaankiyo dhallintu isafkarateed waqoodu timi soo dambi gu sawtani dafoorgada soo dhigatay yaasiin sawtani ka dheer nabad sawtani u dhow hal allahu taala dhulba waxa la tiihe ku dhashee ku dhaafo dhulba waxa la tiihe ku dhaqmee ilaasho dhulba waxa la ruuxi dhisaya la jecel daruuro colaadeed ayaa dul hoganayay bulshadii ku noolayd magaaladan gaashaanqaad iyo gambooley waxay isu diyaarinayeen inay dhagax kala hor tagaan ciidan ku hubaysan nooc kasta oo hubka dagaalka ah amarna ku qabaa in kii dhaqaaqaba ay toogtaan balse waxa ay gargaar bideen in eebba ku guuleeyo dagaalka xaqa ah waxa ay ka dhiidhiyeen kana gadoodeen xukun ay subaxnimadaas oo ahayd maalin isniineed waana saafkoo kale iyo kun iyo sagaal boqol iyo labiyo siddeetankii ay maxkamaddii badbaadada ee rajiimkii siyaad barre u samaystay cabburinta xasuuqa iyo weliba xadhigga shacabka reer somalilan ay ku ridaysay koox dhallinyaro ahayd oo ahayd labeentii horseedka u ahayd ummadda somalilan ee eebagayigan ku beeray kuwaas oo ahaa dhalintii ufo oo isu taagay wax ka qabashada baahiyaha adeega mujtamaca ee la hagraday ha ugu sii darnaadaan cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa iyo dalka intiisa kale oo dibudhac weyni ka jiray taasoo maamulkii siyaad barana uu u arkayay mid lidi ku ah arrimihii uu ku fooganaa sababaha loo aasaasay ururka ufo ayaa ahaa fikir ka soo maaxday dhallinyaro isugu jiray mutacalimiin dhakhaatiir ganacsato iyo maalqabeen kuwaasoo samaystay urur samafal si ay dayactir ugu sameeyaan cisbitaalka guud iyo dugsiyadii ku yaalay somalilan oo xaaladooda xilliga aada u liidatay kadib markii ay galeen shirar goosgoos ah ayay ku go-aansadeen inay hawshan u hirgeliyaan nidaam iskaa wax u qabso ah waxa ay ku wargeliyeen dowladdii xilligaa jirtay in ay gacan ka helaan waxaa kaloo ay dowladda u sheegeen in ururkoodu ka madax bannaan yahay siyaasadda muddo yar kadib ciidankii dhabarjabinta ayaa ku eedeeyey gelidda iyo weliba taageeridda ururkii snm abaalkoodana waxa looga dhigay in la xidhxidho oo la garaaco dhagaxtuurku wuxuu soconayaa afar maalmood isagoo u gudbay dhinaca magaalada burco waxaa ku dhintay saddex iyo labaatan arday dhowr boqol oo kale ayaa iyana lagu xidhxidhay magaalooyinka hargeysa iyo burco waxaa maxkamaddii badbaadadu la soo taagay koox dhallinyaro ah oo ka mid ahayd ururkii ufo sida aan kasoo xignay warbixin ay qoreen ururka u dooda xuquuqda aadamaha ee amnesty international waxa ay ka koobnaayeen siddeed iyo soddon dhallinyaraha kuwaas oo siddeed iyo labaatan ka mid ay magacyadoodu ahaayeen maxamed sheekh cali doctor amiin maxamed xaaji maxamuud cumar xaashi aadan yuusuf abokor cismaan meygaad axmed xuseen caabi cabdilaahi cali yuusuf maxamed sheekh xasan taani culaad cali xuseen axmed ducaali maxamed cabdi jiciir yuusuf cabdi khaain axmed maxamed yuusuf jabbaani maxamed baaruud cali aadan xaaji warsame siciid cumar ciise cawaale maxamed cali ibraahim cali ciga faarax cabdiraxmaan masalle dayib dagaal xuseen barbaraawi maxamed xaaji cabdi baashe cabdi yuusuf salaad cali yaasiin cabdiraxmaan axmed maxamed cali faarax xasan cali gahayl yuusuf cabdi geyd axmed maxamed madar maxamed dagaal xirsi iyo aadan xuseen roble dhallinyarada koob iyo labaatan ka mida waxaa lagu xukumay xabsi iyo madaxaha ku furtaa waxaana la geeyey xabsi ku yaala magaalada baydhabo ee dalka soomaaliya oo lagu magacaabi jiray labaatan jirow intii ka hadhayna waa la sii daayey maxkamadda xukunta dhallinyaradan waxaa garsoore ka ahaa corneyl shariif shikhani maaye xeerlaalyuhuna wuxuu ahaa kabtan cabdilaahi cali markhaatiyaasha dhammaantood waxay ahaayeen ciidankii lagu magacaabi jiray nabad sugidda ee n s s dhallinyaradaa waxaa loo diiday inay qabsadaan qareen u dooda oo difaaca ardaydii wax ka baranaysa dugsiyada magaalada hargeysa oo ay daroonkooda la wadaagayeen mujtamaca kale ee somalilan oo u dhegtaagaya xukunka cadaaladda iyo xorriyadda ka fog ee ay maxkamadda badbaadada iyo baabi'inta qaranku ku dhawaaqaysa islamarkaana aan mugdi qofna kaga jirin in qaraarka ay filayaan uu yahay oo keliya waxa lagu xukumay dembiilayaasha diltoogashaa iyo marka ugu yaryahay xabsi daayin marka dambena lagu sii dhex harajiyo ayaa waxa uu alla ka yeelay inay wax badan iska beddeleen filashadii ay ku tamaniyeeyeen riyadii beenta ahayd ee rajiimku isku maaweelin jiray ayaa waxaa mar qura ku soo faafay xarunta maxkamadda ardaydii wax ka baranaysa dugsiyada magaalada hargeysa kuwaas oo ku labisnaa tirayskii dugsiyadooda gacmahana ku sitay buugaag ay wax ku baranayeen iyo weliba dhagax ay ku qaabileen ciidamadii amarka lagu siiyey inay dhegta dhiigka u daraan qof kastoo kasoo horjeeda way ka goonayd in ay naftooda qaaliga u hibeeyeen wax kastoo ay ku kacayso waa gadoodkii sii horiyey ee dhimbiisha dabka ah sii qabadsiiyey kacdoonkii xaqudirarka ee snm horseedka ay ka ahayd waana markii abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi maansadiisii hambaabare uu ku lahaa hargeysi ma toostay harqoodka ma tuurtay waxay hibanayso hagaag ma u sheegtay bal aynu maqalno waxay wax dhaceen waa hargeysa maalintii horreeyey qalalaasii koowaad ee la baxay dhagax tuur muxuaa bishii februari labaatankeedii haddana khaldanayn tabina waxay soo baxday labadii bishii saddexaad yani dhowr iyo toban bisho ka bacdi markii qalalaasahaasi dhacay ayay soo baxay qalalaasahaasi waa kii ka dhacay dhalinyaradii iskuratay raggii markii dambe la xirxiri jiray ee ufal ohan jiray iyo raggii ku dhacsanay ummadii o dhan ee doonaysay kaalintii hawlad ay kaalintii ay dawladdu gabtay inay buuxiso dhaqtaraf la dhiso inay iskuulla qodaan dadka wax baraan yani inay ummadooda u shaqeeyaan dabeetna waa tii dhagaxtuurkii hargeysa ka dhashay kabacdi waa tii dhagaxtuurka waxay ka dhashay noogeyne maaragtay dadkii rasaasta la mari u badnaa ardada marka aytani munaasabadaasay ku saabsanayd dhowr iyo toban cisho kabacdi bay soo baxday ummadun bay ku guubaabinaysaa jidka toosan waktigaas afweynana inay la socoteen mooyaane wuxuu marayay yurubta oo marba meelbuu ka tegayo o dhaqaaluu raadinayo o kaalmuu raadinayo meel walba waa lagaga musaaharaadayay ilaa america ilaa canada ilaa yurub oo dhan buu marayo waktigaa isaga waxaasi dhacayeen markii dambe waxba soo waa meel walba ummadii soomaaliyada joogtay mudaaharaad kala hortimi waa kii markaa bixiyey saldhigii bartagaas inay gargarsiiyey dowladda maraykanka marka in badan oo laga yaabo in dadku hadiyo goor ay aanay garan oo la yidhaahdo waxani waa maxay oo qaar yahana waa afshirgireer ama waa caynkan ama waa caynkan yani ninkaasuun boqolkiisii iyo socodkiisii iyo dawasigiisii iyo madabeerkatuurkiisii iyo iyo maaragtay foolxumooyinkiisii bay sawirkiisa isagay isagana sawiraysaa mogta oo marba meel la yidhi waxsanalla oo ka dhaqaaqay oo meel kale oo haraadan oo liisha oo daalan habeenada wayshad ruwaa habarteeda doraad ku hiraatay habhaabadka naaska hanayska dehaysa mirgaha huguyuuska halkii lagu ooday hamuuta ka yowle riyaa hoganaya idaa tuban heelka cadceeda haguugtay haleelada weyda dhaqaqidin waaga hareeriga taagan dantaa ku habsiisay inay hakadaane dhulkuu hanad joogo inaan gabadh heeri kasii tegin heerka hadeer la yaqaano intaan haba intaan habqambeeshu huluulaha ooda ku saangoyn hawdka intaan intaan habqambeeshu huluulaha oodan ku saangoyn hawdka intaan habacjiitan barkeed ku hallaabin markay habaqbaxdo dugaagu hilbaysan intaan hawaboodka fardaahigil raacay kuwii higsanayay humaagu ka reebin hayeeshku habaabin intaan halladaadka hayaanku iswaayin habeenku dhex qaadin hadhowna shallaayin hadaadunka naaftay anaa hiditiida hubay hube hooda durbaankiiyo heesta kusoo hogagayne adaa hal abuurka jexraaca ha'layda ujeedada hoose hawaala yaqaane haruu orod faarax xuweynka jicirtay hadhaaga u jooji haydaartiiyo doogta hantaaqada ciilka dareenka huqdiisa qamuunyada haarta caloosha hugmaysa hohay cagkudayda hirtaanyada hirtaanyada raagtay dhimbiisha hulaaqday dabkaan hurin doono colkaan humin doono hargaa igu laalan dhowaan hengelbaadsa ninkaan hugin doono sidaanka hagaagay barwaaqada hoortay waxaa hogol gaahsan hadhaysay dushayda harooyinka buuxa hubaanta bislaatay haraaciga daadka caleenta hiraysa indhaha halacdooda hibaaqiyo laaca naftayda hankeeda waxay hibanayso haddii wadku daayo inay heli doonto anaa huba taase hambaabir dhawaanta hawr hambaabir dhawaanta hawraar iyo maanfo dagaal wata heesa hiday ulahayde dagaal wata heeso hiday ulahayde hargaysi ma toostay hogaanka ma diiday harqoodka ma tuurtay inaanay humaaga hadoodila yeelin sidii hebedgeela hashiinadii saala xoraadada dhiiban hankeedu ma siiy waxay hibanayso ninkay la hadlayso hagaagma u sheegtay hadday sama weydo inay hantideeda nafteeda hurayso hubaal macadaysay allaylahi waa hog shaxaan la hilmaamin malaa hugurkiisa waxaabuu haystay inaan hayaltoosan haraati oqoonne madkii hilqadaale ma soo hardarboodi horaalse u sheegay inaan hadda beeshu hadhiina ahayne hadeer waxaa jooga hadmaan ka cafeeftay hasaasaha muuqda wallee hagardaano falkaagu habeentay higloyga balkaade hangaali hungaali higaan higagaali hunjaali hantooli bigaan hadhadowga hiwaali hahoodka jibaan jibhunuunu huraalka hiraalka hambaabir marbaadi hadeedab haraan harkalaal himbiriirsi hawaawir hayaayirsadaan herimooya hunuushle hanaashle sareyda hamboori hankooble hayoosle falaad hababaale hanquusle halowle garaad himhimowle hayaayib xumaanta humbaalle dhaqaaqa halaalima soofka harowsiga qaawan hallaasiga sheelka hiliile qajeexa hidiishis boqoolka galbeed hiiraaca maraykanku hiilka shirqoolle hagaabka habheeb alalaadka hiraaqa yayaabka haraaryada neefta hantaata cergeynta hagaas cagajiidka walaaca hagowka tawaawaxigoodka hamuuntaltalowga calaacan hungowga heshiis macaluulka hunfaytar salaaxa hifaal waxusheega wasiirra habaynta hogaana samaynta hadhuubada daatay hareera kaleefka jalbeebta hallayda rogaal halalayda himaal shaqalkeeda higaada shallayda halkaan ka abbaaray hadhuurku cadaale huftoo hufmi waaye maxaad kala haadin intaas haqabeelka intaas haqabeelka badhaadho horteede halbaase xusuuta nintiisa u heelan haddaan taladayda hayaankiyo beesha hogaami idhaahdo intaydii hallowday anaa huba taase hadhow iyo fuulan waxaanan huraynin inaan hadda yeelo ayaa ka hagaagsan qabiilku hadaaqa hobshayntiiyo faanka masayrkiiyo haybta hinaansilaboodka holayntiiyo maaga hirdooda qabdhaafka tullay hebelmeeye sidii horor waalan hilbaa igu yaalla halgaad kula duulka colaad horgumootay usii hangagaarka helaysada dhiigu markuu hebelayda sidii harawaati hamuun jiro ciidda dagaal lagu hootay haligay ku idlaaday kasoo hindiwaadka tabaalada huursan hangoolada qaybta fulaa halistiisa inaan hagartiisa usii gacan haadsho halkay godobtaydu kasoo habqamayso ninkay huntutuulka kusoo hullanayso inaan dib u haysho hilaabta ka qaado ayaa ka hagaagsan shirqun hadiwaaga hiqlaynta riyaaqa fudayd uhilowga hubsiina la-aanta haloosiga luuqda hawaawilla boodka hanuunla jiboodka dhurwaa halabsaarka waraabe u heeska hufnaanta ka shaydan inaan hibo sare xariir ku habsiiyey markuu halhaleedka sidii hurinyaya usoo halhariiro anuu harsan waaye isoo hungureeyo hogaansi xishoodka sidii hablaweynta inaan haqalkayga usoo rogo hoosta inaan aflahaarka haraati ku diido ayaa ka hagaagsan yani nin walba inaynu u muraaqoono oo u jiboono oo inakaan ogeyn wuxuu yahay iyo wuxuu la soo bixi doono dhulba u heesno u qabayno calema saaro uu berrita waraabe inagu noqdo oo maalin walba ninkaynu caashaqna calema saara uu berrita adila ka dhigo maarata hudiis iyo ciilkiisu ina dilaan ya yani jiboodkaa degdega iyo jibada iyo ammaanta degdega iyo maarata caabisada xadaaf ah iyuunbay maarata intaas ka hadlaysaa maarata wax walba xisaabtan wax walba hubsiino wax walba tiray ka dhigo inaad mar- mar walba mar walba dee halka aayaha ku jiro inaanan inaan xogtiisa moogaan ama aanay si fududa tiray ka dhigo maarata gacantaada uga bixino maalin walba ay ninaan gelina aynaan calinasaarin weyatayn ujeeda shalay iyo maanta wax lagu qaato waayaha dhacaya iyo wixiina soo maray oo aynaan maalin walba maarata soo diga bixin weeradii esanan coladii shicibka iyo aargoosigii taliskii siyaad barre ayaa noqday wax loo adkaysan kari waayey ciidamada esanam waxay dhankooda ka bilaabeen weeraradii ku dhisnaa habka guriiliinta ee ku dhufo oo ka dhaqaaq iyagoo bartilmaameed ka dhiganayay meelaha ciidamada siyaad barre ay joogaan
Yeah.
cusba labaatanka february oo loo aqoonsaday maalinta dhallinyarada somalilan ayaa waxaanu eebba uga baryaynaa dhammaanba dhallinyaradii ku shahiiday maalintaa inuu eebba naxariistiisa janno ugu deeqo qoysaskii iyo qaranka somalilan ay ka baxeen matamar iyo iimaan ka siiyo
Thank you.